mas-uuliyiinta somalilan uu magacowday la dagaalanka xanuunka covid sagaaliyo toban ayaa sheegay inay qaadayaan dhammaan xayiraadihii lagu soo rogay xanuunka covid sagaaliyo toban laga bilaabo soddonka bishan waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakule guddida heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabteen magaalada hargeysa waxay daboolka ka qaadeen in gebi ahaan ballanqaaday xayiraadihii hore loo soo rogay cudurkan coronavirus darteed guddoomiyaha guddigaasi ahna madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa u sheegay warbaahinta in gebi ahaan bal xayiraadihii lasoo rogay la qaaday laga bilaabo soddonka bishan aynu ku jirna juun guddiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxdana ku haya saamaynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani covid nneteen awgii guddiga qaranka iyagaoo ka duulaya dhammaanba qodobada kor ka xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimayn iyo wax kabeddel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen ka hortagga iyo la tacaalidda covid nteen haddaba guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda somalilan guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda kow in laga bilaabo soddonka bisha juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hore loo xayira loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii ganacsiga huteeladii gaadiidkii wixii lamid a waxaa waajib ah in adeeg in ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraaddu ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey qodobka labaad waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraaddii la saaray iyadana duulimayadii diyaaradaha ee rakaab keenayay kana soo degaya madaarada dalka sidoo kale waxaa iyana laga qaaday dhammaanba xayiraaddii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaanba habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortagga faafidda
geesta kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu soo qaatay in ay ka faa'iidaysteen koob iyo afartan kun oo qof raashinkii hore loogu qaybiyey dadkii ku waxyeeloobay ama dhibaato nololeed ay ka soo gaadhay covid nteen isagoo sheegay in wejigaasi ahaa kii koowaad wejiga labaadna ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa iyo labaatan kun oo qoys kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee somalilan sida laga warqabo guddida heer qaran ee ka hortagga covid nteen ayaa hore u soo saaray go'aano lagu xayirayo ismaatinka bulshada ee goobaha laysugu yimaado sidoo kale waxaa xayiraadaasi ay saamaysay guud ahaanba dhaqdhaqaaqa bulshada ee dhinaca magaalooyinka iyo inay bulshadu meelaha laysugu yimaado isu yimaadaan iyadoo sidoo kalena arrintaasi ay xidhiir la lahayd islamarkaana saamaysay dhammaanba safaradii loogu baxayey gobollada kala duwan ee somalilan iyo xataa dibadda intaba khadar maxamed cakule v o a hargeysa